أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عل- أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان أبدا ما بعد وحوي تفسير في سورة البقرة إن شاء الله عشر كي أقدم بيوي الله حليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا دتك مؤمنين تاهو idaa tadaayantum haddaad isdeymisaan bideynin deyn haddaad isdeymisaan oo deyn ay aada kala qaadataan ilaa ajalin ajalna aada isdeemisaan waqti muddo musama la magacaabay oo tiraadis deyntii aan qaatay waqtigaasaan ku keenaya haddaad tidhaahdaan faktubuuhu qora deyntaas maaragtay hala kala qorto aayaddan marka waxaa weeye aayadda qur-aanka ugu dheerowday aayatulmudaayana waxayna ay ku saabsan tahay mowduuc muhiim ah jiddan oo ah in la hubiyo oo wasiiqo iyo sugnaan iyo kalsooni loo sameeyo xuquuqda maaliga ee dadku isku leeyihiin xuquuqda maaliga ee dadku isku leeyihiin in maaragtay wasiiqo loo sameeyo oo la qoro iyo markhaati si xuquuqda aysan u dayacmin sababtoo ah qofka xuquuqda haddii ay dayacanto asagana dhibaatay ku tahay aakharadiisa iyo adduunkiisa warasadiisana dhibaatay ku tahay masalan haddii aada qof deyn ka qaadato oo deynkii aan la qorin qofkii uu iska iloobo waxaa dhici karta deynkii inaad ku dhimato dadkii warasada ahaa say kaaga baxeen aysan garanaynin qofkii kalena xoolihiisii aada dhumisay iyo warasadiisii oo nooc dhaca ay noqonaysa adigiina dimadaadii ay ku mashquul tahay oo qabrigaagii aad ku gubanayso sababtoo deynka qofku intuu qabo qabriga xataa jirkiisu ma qaboobaya waa kululya waxa laysu dhaafaya isagoo kuma jiro waa xuquuq aadami wey haddaa adiga xuquuq lagaa qabo oo xuquuqdii aan la qorin deynkii oo warasadii aan noqonin aada dhimatid waxaa waaye dadkii adiga aa ku dhexlayay ayaad xaqoodii aad aada seejisay soo maaha dadkii uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam innaka an tadara warasataka aghniyaaa khayrun laka min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas inaad dadka ku dhexlayo oo waxhaysta aada ka tegtid ayaa waxaad ka khayroon tahay inaad dadkiio wax maxaysataa inaad ka tegtid sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa duyuunta in maaragtay la qoro duyuunta sida loo kala qaataa waa labo qaar waxaa weeye qofka badeecaad ka qaadanaysaa lacag caddaanaho kaa rabaad u soo celinaysaa waa deynka caadigaho naqaano ama lacag caddaanaad ka qaadaysaa waa qardiga amaahdowe markaasaa isla wixii usoo celinaysaa cayntii aad ka qaadatay lafteeda usoo celinaysaa taas qardi baa la yidhaahdaa haddaad badeeco ka qaadato oo lacagtii kaa rabo iyo kuwaas deyn baa la isku yidhaahdaa nooca waxaa jira isaguna deyna laakiin salaf la yidhaahdo oo waa maxay qofka asagaa lacag kaa horumarsanaya laakiin badeecaad ka rabta wuxuu ku leeyahay dadka beeraha leh ama dadka tujaarta lacagaan kaa rabaa intaas intaasa aniga waxaan kaa rabaa hadhow intaas oo badeeca oo loor oo bariisa inaan kuu keeno intaasoo masagaa inaan kuu keeno intaasoo daaqadood oo maanta ma arkaysa aan kuu keeno kaasna maxaa la yidhaahdaa salaf baa la yidhaahdaa salafna kutubaha fiqhu waa la yidhaahdaan oo waxaweeye lacagtii baa lasoo hormarinayaa badeecadii baa gadaa laga keenaya deynka sidiisoo dhanba waxaa la rabaa marka ajal inuu leeyahy waxaan goormaad keenaysaa lacagtii marka in la qoro ajashii iyo waktigii muddadii lagu ballansanaa in la qoro annaga waxaan iska naqaanaa soomaalidan u badan tahay qofku deynuu iska qaadaa goormaad keenaysaa maba lagu qorayba xisaabta kuma jirto waa iska mudlaq hadhowna waxay u badan tahay wixiiba in maaragtay la iska iloobo layskaba inkiraba oon la bixininba mushkilada kale waxaa ka daba war xoolahaygii aawey haddaad tiraahdi waxuu ka warkan dhegdhegaa waa maxay war xuquuqaad qabta adigna waxaa dhegdheg miya haddaadan hadda adduunyada dhegdhega iyo xuquuqda islaamka inaad bixida aadan ogolaanin aakhara qabrigaa lagula dhegdhegaya marka waxaa la rabaa istiithaaq xuquuqda in marka kalsooni loo sameeyo oo la qoro sidaan adigana aakharo ay dhibaata kuu soo gaarin warasadaadii aadan u dayicin dadkii adiga ku dhexlaayay dadkii kaloo qofkaas dhexlaayay aadan u dayicin xuquuqdii in la kala qorto aayaddaa marka taasay ku saabsan tahay ama labada qof ha kala qorto oo markhaati la kala geliyo ama meelaha munaasabkaahoo la yaqaano markaa dowladda iyo waxaasay ictiraafsato nootaayada iyo meelaha la kala yidhaahdo oo waxyaalaha xuquuqda lagu kala qorto oo hadhow aan la inkiri karin meelahaasoo kale in laga qorto ama wasiiqo caadee lagu qorto taasaa marka loo baahanya marka waa mawduuc aada iyo aada u weyn oo in xuquuqda dadka maaragtay la sugo sababtoo xuquuq dadka shay shay baa lagu dhowr shay baa lagu shubaa markhaati qofkii inaad u samaysid waxeed iyo qoritaankoo isla socda damaan inuu qof u damiinto qofkan soo maaha inuu qof u damiinto qofkan iyo rahan rahantii hadhow waa ay noo keeni doontaa soo maaha gadaalow ka imaan doona macnaa qof haddoo xuquuqda uu kaa qabo ama markhaatiyaa u samayna iyo kala qoraasho ama qofaad damiinay le qofkan wixiisii anaa kaa damiinanay ama rahanaad curaar baad ka qaadaysa hadhow aad u keenayso maxalu shaahidka sharciga islaamku wuxuu rabaa si aan hadhow isqabsi iyo wareer uusan u imaanin xuquuqda marka horeba markaa in la qoro saa dadkeed nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam halaathun yadcuuna allaha subxaana wa tacaala falaa yustajaabu dacwatuhum saddex haddee ilaahay baryaan lama ajiibayo rajulun lahu maalun calaa rajul nina uu xoolo uu ku leeyahay falam yashudhu ma uusan markhaati gelin mana uusan qorin wa rajulun cindahu taxtahu imra'atun sayi'atu lkhuluq qof naag dabeeca xun qaba macnaa siu xal inay ama deris ka dhibto ama saqajaanimo iyo gogol dhaaf iyo waxyaalahaas inay taqaan ama wixii kale waa loogu sabri karaa waxyaalaha haweenka loogu sabri waxa weye iidaau ljaar iyo maaragtay saqajaanimadaas kale oo kale ama dabciyaal kale qofka waa ugu sabriya wa casaa an takrahu shay-an fain karitumuna fa casaa an takrahu shayan wajcal allahu fihi khayran kathiira laakiin waxyaalaha aan loogu sabri karin waa maxay qofku fisiq iyo wasaaqnimo inay taqaano dee haddaad ku sarto waa dayuuthnimo mase qof iidaa oo deriska iyo maaragtay dhiba iyo aada u dhibo inuu yahay taasoo kale marka qofku inuu la saaxiibo maaha laba soo maaha iyo wa rajulun acdaa safiihan maalahu nin safiiho xoolihii aan ku tasarufi aqoonin ayaad xoolihii faraha ka saartay hadhow xoolihii intuu maaragtay ku qaliilay oo maaragtay iska rogo ku noqday ayuu hadhow muslimkii uu dulsaar oo ku yahay marka saddexdaasba qofkii sameeyey gaboodfalba uu sameeyey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliyo rasuulkiisa rumeeyow idaa tadaayantum haddaad isdeemisaan bideynin deyn ilaa ajalin musaman oo wakti la magacaabay a isdeemisaan oo waktigaa la iska rabo deynkaas ama ha ahaado deynka caadiga ama salamka ha ahaadee faktubuuhu qora qofka qoraa marka oo waxaa la rabaa marka la qorayo in si cadaalada loo qoro wal yaktub hana qoro beynakum dhexdiina kaatibiin mid wax qoritaan yaqaana bilcadli cadaalada ku qoro ilaa dadka waageer waxma wada qori aqoonin marka qofka wax qoraya dadka wax kakala qoraya waa qof caadil inuu yahay midda kale maadaama wax qoritaanku uu iska yaryahay walaa ya-ba yowdiidin kaatibun mid wax qori yaqaana an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu llahu isagaba siduu ilaahay u baray macnaa waa maxay wax qoritaanka waa nicmo ilaahay alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam maadaama ilaahay uu kuu nicmeeyo qalamka wax kugu baray qalamkaagii haddii lagaaga baahdo inaad wax ugu qabatid dee qalamka waxaa keenaya waxyaalahan hadda qofkii ama kombyuutarada ama qofka email u diri yaqaano oo ka codsado waxyaalahaas oo kale ayadii lafteed waa nicmo qofkii yaqaano oo kale inuu isaguna dadkii oo maarata uu ku caawiyo walaa ya-ba yuusadiidin kaatibun mid wax qora an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu llah sida asagaba allah u baro ilaahay ugu manadaystay dadkana markaa asaguna amaal ha u sameeyo haddii laga codsado inay wax u qoran ha u qoro fal yaktub ha qoro ninkii kaatibka ahaa walyumlil ha meeriyo alladii kiina calayhi alxaqu oo xaqa korkiisa ahaa ha meeriyo walyattaqillaaha rabbahu allihiina ha ka baqoo walaa yabkhasi u ka nusqaaminin minhu shaygii xaggiisii shay-an waxbay u ka nusqaaminin mathalan laba qofaa ayaa wax kala deyntay waxayba ka deyntay mathalan kun doolar wuxuu yidhi intaas oo loor oo bariisaan kuu keenay soo maa ama intaasoo loorahu bariisto lacagaa asaga laga rabaa qofka asaga wax laga rabo kan waxa qaatay maana kan wixiisii ay dhiman yihiin kaasaa yeerinaya oo kaatibku wuxuu leeya waxaad qortaa anigoo hebel hebel ah inaan hilka la yidhaahdo hebel waxaas iyo waxaas aan ka qabo muddadaa iyo muddadaasna aan u keenayo marka maxaa leeyahay kan xaqa lagu leeyahay ha qoro ha meeriya waxaa leeyahay hadhow kii asagu wax lahaa haddii uu yeeriyo waxaa laga cabsaa inuu wax ku darsado mida kale waa bimathaabati aliqraar wey ilaa qiritaanka waxaan asaga haddii ou qirtay hadhow dafiraad ma leh hadhow wuxuu dhigi karaa hadhow ninkan asagaa sheegtay oo aniga maaragtay uguma laazimin laakiin afkiisa haddii laga qoro oo markhaatiga oo saa u qoro waa bimathaabati aliqraar isagaa qirtay waaye marka marka waxaway waa xaq sugan wey hadhowna shahaadooyinkii saas ka markhaati kaceen macnaha inaan hadhow ninkan uusan waxba ku ziyaadin haaniyan haddow asagu uu meeriyo hadhow waxa waa wuxuu qirto ma inkiri karo wey taasu marka sharci xikmadaas ka wada falyuktub haqo falyaktub ha qoro walyumli ladi walyumli ha meeri walyumlil ha meeriyo alladii kii caleyhi alxaqu xaqa midka laga rabo oo lacagta isagu lagu leeyahay ama badeecada lagu leeyahay kan isaga daalaca loo raacanayo kaas ha meeriyo laakiin markuu meerinayo walyataqillaah rabbahu rabbigiisa ha ka baqo walaa yabkhasi una uusan nusqaaminin minhu xuquuqdii lagu lahaa shay-an waxbay u ka nusqaaminoo xuquuqdii dhammayd ha sheegaa la yidhi taa marka waxaa weeye qofka marka xaqa asaga laga rabo oo xaqa lagu leeyahay waa markii qof caaqilahoo asagu wixiisii sheego kara uu yahay haddii marka daciif uu yahay oo qof aan wixii sheegi karinba oo mucaamalaadkii aan garanaynin markaas weligiisaa u meerinaya fa in kaana haddii uu yahay alladii kii calayhi alxaqu midka xaqa lagu leeyahay safiihan mid safiiho mubadara oon tasaruf aan lahayn oo xoolaha iyo qiimahoodaba aan kala aqoonin ow daciifan ama mid daciifahoo dabaala uu yahay oo ama caqligiis uusan dhammayn ama saqiir uu yahay ama oday cantataba uu yahay ma garat ow laa yastadiicu mise uusan awoodino an yumilla inuu meeriyo masalan waaba akhras maba hadli yaqaananba maa dhagool aan hadli aqooninoo muuh iyo maahi wax kale aan aqoonin soo maaha yaa marka qareen uho isaga u doodaaya ow laa yastadiicu uma awoodo an yumilla inuu meeriyo huwa isaga uu yidhahdo waxaasaan qabaa oo la iga raba ma awoodo falyumlil weliyuhu weligiisa asaga ka mas-uulka ka ah ha u ha meeriyo bilcadli si cadaalada oo mathalan qofka weligiisa ah oo qaraabadiisa oo mas-uulka ah aabihiis mase walaalkiis ka weyn mase qofka qaadiga uu xil saaray ama qofka aabihiis uu kala dardaarmay kaasaa wuxuu leeyahay inankaan ama inantan aan mas-uulka ka ahay ama qofkaan aan mas-uulka ka ahay intaasi intaasaa lagu leeyahay oo laga rabaa waktiga iyo waktiga inuu guto taasaa leeyahy marka isaguna cadaaladu ku samaynaho kana waxaa weeye wax oonsan uusan xaq uusa qabin ma dul saarayo kii kalena xaqiisa ma ka godonyaareynayo kama inkirayo nacam ha fa in kaana hadduu yahay alladii kii calayhi alxaqu xaqa midka lagu lahaa safiihan ou yahay ow daciifan ama daciif ow laa yastadiicu aan awoodin an yumilla inuu meeriyo meerintu macnaha waxaa waaye inuu sheego waxa lagu lahaa oo yidhahdo waxaas iyo waxaas ayaan qabaa ninkaas ka qabaa muddadaa iyo muddadaasaana inaan keena laga rabaa hadduusan dhihi karin ow laa yastadiicu an yumilla huwa inuu meeriyo uusan awoodin falyumlil ha meeriyo macnaa ha sheego weliyuhu weligiisa kan asaga mas-uulka ah bilcadli cadaalada ku meeriyo wixii qoraal keliya maahane waa in markhaati haddana la keeno wastashhiduu markhaati geliya shahiideyni laba markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah laba nin oo cadaalad ah markhaati ka dhiga fa in lam yakuunaa rajulayni haddii laba nin la waayo kaanada waa maaragtay laba nin haddii la waayo oo isan laba nin aysan ahayn oo la waayo fa rajulun rajul iyo wamra'ataani iyo laba gabdhood ayaa yashhaduuna markhaati kaca taasaa u qadaran fa rajulun nin iyo wamar'ataani laba haween ah ayaa yashhaduuna markhaati kacayo oo mimana ka mida tardowna aada ka raali tihiin oo mina shuhadaa'i shuhadada ka mid oo macnaa dad cadaalada laba nin oo caadila ama laba nin oo caadila haddii la waayo nin iyo laba gabdhood oo cadaalada ayaa ku markhaati kacay hadda waxaa leey gabdhaha maxaa laba looga dhigay marka gabdhaha waxaa looga dhigay an tadilla makhaafata an tadilla inay dhumiso oy ilowdo ixdaahumaa midkood inay ilowso markhaatigii wuxuu ahaa iyo wixii la kala qabay ayay ilowday fa tudakira ay xasuusisto ixdaahumaa middood al ukhraa tii kale xusatana arrinta waa tii saa iyo saa ahayd ee markaa markay xaso ay ku baraarugto markaas iyadoona ay markaas ku markhaati kacdo macnaha waxaa weeye gabdhaha qaaliban mucaamalaadkan maaliga iyo wareerkan ayaga shaqadooda ma aha sida bini aadam firis ahaan jira gabdhaha waxay mashquul ku yihiin guriga iyo ilmaha tarbiyadooda oo howl boqolkiiba boqol ka weyna hawsha debadda iyo quudka lasoo hooynayo sababtoo ninka quud buu soo hoynaya iyaduna ciyaalkii iyo gurigiibay tarbiyeynay waxaa weeye waa dhufayskii iyo meesha dhammaayo loo soo hoyanaya qalcadii dhammayd iyo meeshii zaadka ou yaalay iyo kaydkii ciidanka ummaddii guriga qalcadii bay waardiyeynaysaa ilmihiibay maaragtay tarbiyeynaysaa soo maahan marka munaasab ahan meelaha inay soo qararaflayso yah walidaalika soomaalidu aaday caqlig badneen haweenka inta guryahooda ka baxay meelaha baabuurada jaari jir baayaxmusarg maxay u bixiyeen qararafay u bixiyeen limaada waa sax magac saxa sababtoo hawshooda maaha hawshooda way ka weyn tahay ajyaal oo dhan maaragta yacni ay tarbiyeynaysaa al-umma madrasa soo maaha hadday madrasaas aysan acdada jiilan jiil dhan bay tarbiyeynaysaa walidaalika dadkaan dhahayo gurigeeda ha laga soo bixiyo oo nin xun sakarateer ha looga dhigo oo meelaha ha qudhub qudhublayso ha isoo qaaqaawiso iyo haweenka way ku ciyaareen haweenka sharciga islaamka wadiifadoo u diray nafaqoo u waajibiyey way zawjkeeda iyo aabaheed iyo maanta ma arkaysaa in la ixtiraamo gurigeeda in lagu kafaalo qaado waa malikatun fil beyt waay ayaguna marka waxay ka dhigeen khaadim iyo booyaasey marka ay ka dhigeen marka marka boqortinimo iyo booyaaso yaa weyn yah boqortinimaa weyn marka gabdhuhu waxaan waaba iskale iyo carabtu haaniyay dhihi jireen waxaan dhan waaba ka deeqtoon tahay ma garata waxay dhihi jireen carabtu alxuratu laa taakulu bithadiha naaskeeda xataa ma ijaarato hadday ilmo xataa nuujinaysa inay un bilaashay kusiisa maahane laa taakulu bithadiha naaskeeda xataa nuugmada ilmaha ajar kuma qaata waa iskala weyntaaba soo maaha inay xaafado ay ka shaqayso madiidi noqotana ma garat inay sakarateer xun xaafida u noqotana kulli waxaas gabadha maqaamkeeda waa ka wen yahay ragga rijaasha ah oo guusha soo hoynaya iyo culummada iyo xufaadda iyo abdaashay tarbiyeynaya soo maahan waa madrasa waynay soo saaraysaa marka hadda ayagu waxay u malaynayan waxay leeyiin gabadhii xuquuqdeedii baa la inkaro islaamku inkara islaamku xaquu siiyey wax lamida lama arko iyagu waa ihaaneysteen badeeco kastaba inay kusoo sawiraan gabarh meel walbaba ay dullaystaan cizadooda marka waa taas way oo ilmaheedii ay maanta ay u dhiibaan booyaaso iyo balaayo aan maaragtay meelo kuleejooyina oo waxay u yihiin la arkona ilmihii markaas ay kharimaan iyagii dhamma saa darteed gabadha waxaan shaqadeeda ma ahane lacalla haddii uun markhaati la waayo meelahan mucaamalaadka iyo suuqan iyo qararabtan iyo waxaan isku dhacayo baabkeeda waa ka wenya haddii lacalla uun markhaati raga la waayo laba gabdhood ha loo yeeraa la dhahay sababtoo hadday middan ay hilmaanto tii kalaa xusuusina sababto waxaan takhasuskeeda iyo midna maahano mas-uuliya ka weyn bay haysaa marka haye fa in lam yakuunaa haddaysan ahayn rajulaani laba nin haddii la waayo fa rajulu nin iyo wamra'ataani ayaa ka markhaati kacayo miman tardowna min ashuhadaa-i markhaatiga aada ka raali tihiin gabdhaha maxaa laba loo dhigay an tadilla ay makhaafata an tadilla inuu dhimiso ixdaahumaa midkood fa tudakira ay xasuusiso ixdaahumaa tii kale al ukhraa tii kale ay xasuusiso marka waxaa la yidhi maadaama dhigmada iyo markhaatigu ay laga maarmaan ay tahay walaa ya-aba shuhadaa-u shuhadadii markhaatigiysan diidin idaa maa ducuu haddii loo yeero oli warkaalaya ka markhaati kaca arrintan hadhow beri intoodu ka imaan lahayd ama markay markhaatigii ay xambaareen warkaalaya markhaatigan guta la yidhaahdo oo xuquuqdan dadkan kala bixiya ama haddaba wax kaloo meesha ma joogaana markhaatigan taxamula haddii la yidhaahdo yaysan diidinaa layidhi walaa ya-aba shuhadaa-u markhaatigii diidin idaa maa ducuu markii loo yeero inay markhaatiga ay xambaaraan oy ka markhaati noqdaan ama inay hadday markhaatigii xambaareen hadhow markhaatigii ay gutaan yaysa diidin nacam walaa tas-amuu hana ka nooginina oo ha ka caajizinina an taktubuuhu inaad qortaan sagiiran wax yar ow kabiiran ama wax weyn ilaa ajalihi muddadiisiina aada la qortaan nabigu calayhi salaatu salaam sida ibnu cabaas oo wariyey saxeen ku yaalla reer madiina oo miraha xubuubta maaragtay deyn isaga qaato oo macnaa waa maxmidka beeraaleyda dukaanleeda u imaanaya war sanadkan beertu waa iisoo goysa waxaan beerta ku fashaan rabaa lacag ha la isii deymiyo intaasoo kintaal oo timira ama kiilo ayaan idin keenaya markaas iyagu laba laba sanay sii hormari jireen laba sano kabacdiaan kuu keenaya waxaasoo dhihi jireen nabigu waxau dhaha alayh slam man aslafa falyuslif fii kaylin macluum wa waslin macluum ilaa ajalin macluum qofkii macnaha lacag sii hormarsada hadhow si oo badeecada asaga u keena iyo miraha muddo go-aan ha qabto muddadaasaan keenaya waxa la yska rabana intaasoo kiilo intaasoo koombo intaasoo beeg intaasoo goosaradood wakti go-an iyo ajal go-an iyo beeg iyo miisaan go-an wax ku qaata wax majhuulaha la diidaya intaasoo tan intaasoo jawaan intaasoo maaragtay kiilo ayaan kaa rabaa maalintaa iyo maalintaana kaa rabaa lacagta aan kaa qaatana waa intaas wax alba xaraa maqbuud inay yihiin lama rabo qalaf qalafkan soomaaliya is wat wax xoolahoodii khasaariye waayo ha waa ku kalsoona ii dhiib hadhowna beriyaa kitaab la isku soo qaadana marka marka hore wax la kala qortaa walaa tas-amuu ha ka noogina an taktubuuhu sagiiran ow kabiiran wax yar iyo wax inaad qortaan ilaa ajalih muddadiis daalikum kiinaas baa aqsaduu cadaalad badan cindallaahi alla agtiisa wa aqoomu iyadaa toosnaan badan lishahaadati markhaatiga wa adnaa iyadaa dhow allaa tartaabu inaad naashaka koley dadka mucaamalaad ku jiraan waa dareemi karaan baabkan markii la iska dhaafay gaar ahaan naga mujtamaceena xoolo waaweyna laysu dhiibaa milyonis wax u kala qoran male shuruud u kala qoran male markhaati male hadhow nin walbaa soo horo isaga takri fulaya intaanu iga qaba intaan aniga kama qabo may may waa laysiin karaya markhaati male wax kala qoran lama arko shuruud laguma kala qornin xuquuqda hadhow meesha kula yacmay hadhow kii xoolaha dhiibay odayaal wada maaragtay bacmadooba intay dhex galaan ay kii tuuggaa u heleen waxa kuleen faataxa lagu mara adeero ka tag tuuggiina xoolihii afka iska marsaday soo maa waxaa dadka tuugadaa la leeyahay hadba xoolihii iyaga ha loo daayo masaakiintii waxlaana leeyahay la dhacayo waxaas waa xaqdarro tan kale waxaa la rabaa wixii in la qoro qofkan waxaad u dhiibanaysa waa inaad qortidn waay nacam marka ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa tas-amuu ha ka nooginina oo ha ka caajisinina an taktubuuhu inaad qortaan saqiiran wax yar ow kabiir ama wax weyn ilaa ajalihi muddadiisaan qortaan wax yar hadday aad kala qaataan ama wax badan qora asaga iyo muddadii la iska rabay daalikum kiinaasa aqsadu maaragtay cadaaladan cinda allahi alla agtiisa sababtoo wixii markii la kala qoro shahaadadii iyo qoraalkii markay isla joogaan nin walbana xaqiisi uu yaqaano nin walbaba wixii laga qabay iyo wuxuu qabay iyo qoraalkii iyo markhaatigii iskaalmaysanaya hadhow meel wax lagu inkiri lamarka waa sida waxa nootayaadka loo kala qortoo kale hadhow lama inkiri karo waadna wa aqwamu iyadaa toosnaan badan lishaahid shaahida oo ninka shaahidka markuu wixii ay qoran yihiin sa ugu markhaati furow garanaya wa adnaa iyadaa toosnaan badan allah tartab inaana shakin hadhow ma intaas iga qabto boqol eed mise boqol wallaahi ma aqan aniguna ma aqan si aan loo dhihin marka horeba qalinka lagu doogaa laleeyahy ilaa an takuuna inay tahay maahana tijaaratan badeeco oo xaadiratan goobjooga oo tudiirunaha baynakum dhexdeena aada wareejinaysaan wax hadda la kala gadanayo hoo iyo hoo dukaan intaa soo gashay mare aad ka gadanaysid ama dhowr kiilo oo lacagta isu dhiibaysid ama maqaayad aad wax ka gadanaysid wax maarata haddii laisu dhiibaayo markaas qoraal badan uma baahna marka fa laysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah allaa taktubuha inaadnaa qorin yacni beec iyo shura caadiya haddii la kala iibsanayo oo lacagtii asna uu kuu dhiiba adna badeecadii uu ku siinayo markaa inaan la qorin dhib male ilaa qof walba wax layska qaba maan yad biyad waayo laakiin sida hadda caadadu ay ku dareysa waxyaalaha waaweyn oo kale guryaha iyo sayaaraadka iyo alaabaha waaweyn ay ku dureersatay inay maaragtay la qoro si hadhow aan maaragtay muran iyo balaayo aysan u imaanin taas iyadana waxaad moodaa inay laga maarmaan tahay sababtoo hadhow muran baa imaan doona ilaa an takuuna inay tahay maahana tijaaratan xaadiratan tijaaro oo hadda taalo oo tudiirunaha baynakum dhexdiina aada wareejinaysaan oo hadda gacanta iyo gacan lagu kala qaadanayo markaas fa laysa calaykum korkiina ma ahani junaax wax dembiya allaa taktubuuha inaadnan qorin wa ashhiduuna markhaati geli idaa tabaayactum markaad kala markhaati aada kala gadanaysaan markhaati geliya gaar ahaan waxyaalaha waaweynkaodu shaniga ma garat waa inaad markhaati gelisaan sababtoo hadhow waa laisku inkiri kara oo waxaa dhacday nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa nin reer baadiyaha faras ka iibsaday waajib maaha laakiin waxba way fiicanta marka faraskii markuu ka iibsaday oo yidhi lacagtii aan kusoo siina wuu soo raacay nabigu soo hormara si u lacagtii usoo qaado kuwa aan ogeyn markaas inuu nabigu ka iibsaday caleyhi salaatu wasalaam ayaa ninkii la gorgoroto oo lacag ugu daray markuu lacagtii arkay waa nin reer baadiyaha waxuu yidhi nabi maxamed nabigu intuu u yeerow dhahay faraska haddaad iibsanaysana kaal hadda iib cusub haddii kale waa iibinaya waraataan ku heshina samaa iga iibisay faraska oon faa kala faasaxan maya maya mayo dhah markhaati kaas war waa aniga kaa markhaati kaca saxaabadii waa kusoo baxeen war nabiga alla been ma sheegaya waa see alla kuu gala maya ma jirto dhah abu khuseyma al ansaar ayaa soo booday nabiga oo dhahaya caleyhi salaatu wasalaam yani yaa markhaati asagoo ninkii le markhaati keensa uu leeyahay reer baadihi markaas abukhuseyma al ansaar waxaa dha anaa markhaati u ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam nabigu intuu kusoo jeesta waxoo dha see ku ogaatay ee ilaahay aaba waxyigiisaaba ka run sheegaysaa mucaamalo bini aadan ayaad been ka sheegaysaa oo dhan anaa markhaati kaaga ah nabigu waxuu xukumay shahaadatu khuseymat al ansaari inay maaragtay laba markhaati ay lamid tahay sababtoo dakihiisa isla markii waa uu fahmay ilaahay baa waafajiyey subxaana wa tacaala hal markhaati hadduu furo laba ninay la-egta isaga markhaatigiisa waa xugum khaas ku ah sababtoo dakihiisa ayuu ilaahay iyo maaragtay fahamkiisa uu ku gaaro nacam macnaha nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu ka iibsanayo ma uusan markhaati gelin marka haddii la kala iibsanayo oo waxa oo gacanta la iska siinayo markhaatiga markaas waajib ma aha laakiin hadday wuxuu wax weyn ay yihiin gaar ahaan marka ixtiyaadi ahaan way fiican tahay wa ashiduu markhaati geli idaa tabaayactum haddaad aada maaragtay kala iibanaysaan walaa yudaara yousan dhibin kaatibun kaatib younan dhibin walaa shahiidun shahiid yousan dadka dhibin ayagana yaan la dhibin w macnaa kaatib iyo shahiidka dadka iisan dhibinoo inay ama diidaan ama maaragtay markhaatigii ay xambaari waayaan ama ay qori waayaan yaysan dadkii ku dhibin ayagana yaan lagu dhibinoo hadda waad ogtihiin dhulkan qofkii markhaati ah oo qadiyad ka markhaati fura hadhow asaga latisaa meelow gale aan arkayni waa la dilaa soo maaha qofkii markhaati fura hadhow waa la dilaya balaayaa la raacsanaya dadkii dhan markaas markhaatiga ay ka cararaya soo maaha adduunyado dhan hadda saas way dhama adduunkii dhama gaankiisoo noqday maxaa u markhaati furta runta u sheegtee la isku dilaa qof alla markaasoo markhaatigii u hadda u ka cararayo taasuu ilaahay uu ka digtoona le walaa yudaarra yaan la dhibin kaatibni walaa shid macnaa iyaguna wax dhibin iyagana yaan la dhibin wa in tafcaluu haddaad samaysaan soo maaha oo dhibkaa aad samaysaan ama ayagu ay wax dhiban iyagana wax la dhibo fa innahu fusuuqun bik waa faasiqnimo idinku sugan waa dad raba nolol fawdo ah inay maaragtay adduunyada ay xakunto oon cadaaladda iyo kasoo horjeeda sababtoo qofka wanaagsan cadaaladda iyo wanaaggu jecelya soo maaha laakiin qofka xune cadaaladda ma rabo saa darteed haddii qofkii kaatibkaha la qashqashaado ama shaahidkii la qashqashaado ama shahaadadii iyo kitaabadii si fiican loo gudan waayo soo maahan cadaaladdiiba baaba-aysa xuquuqdiibaa maaragtay dhibaysa marka qofkii in xuquuqdii la sugo oo qof walba inuu xaqiisa helo kasoo horjeedo qofkaas marka waa faasiqnimo faasiqnimo weyn waayo wa in tafcaluu haddii arrintaa aad samaysaan fa inahu ha arrintaasi fusuuqun bikum waa faasiqnimo idinku sugan qof walba intuu oo maaragtay dhib ou ka geysto oo cadaaladda hor istaago ayay faasiqnimadiisu la-eg tahay wattaqu llaha allana ka baqa oo awaamirtaa laidinsiiyey fulintooda ilaahay uga baqa ama awaamirtaa inaad fuli weysaanoo jowr aad samaysaan ilaahay uga baqa wa yucallimukum allahu ilaahay wax wanaagsan buu idin baraya axkaam wanaagsan iyo aadaab oodnan aqooninoo sharcigii idinka baraya taqwaduna iyo cilmigoo lagu camal falana fahamkay kordhisaa qofka hadduu cilmiga oo maaragtay ku camal falo fiqhigiisa iyo fahmadiisa diintii asraarteeda iyo dowqiisa ayaa ziyaadaya marka waxaa diinta lagu fahmaa waxaa weeye in intaa taqaano lagu camal falo inta kale ilaah baa kuu farayaba laakiin qaar suufiyada waxay u qaataan adigu meel iska tago iska cibaadayso cilmi miladuna oo xag allah lagaaga furaya markaas hadhow cilmigaa lagu waxyoonayaa waa iska buubaysaa marka hada kulluhu kadib culimmada waxay dhaheen inama alcilmu bitacallum cilmigu waa tacallum nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam cilmiga dhibka u mari jiray iyo jibriil se u ceejinayay waa qisadii macruuf waayo waxyigu soo ugu soo degaayo intaas sida loo toosinayo sida wax loo barayo dhibaatada oo waxyi kala kulmayo waa cilmi soo maaha saxaabaduna heer waxay gaareen xoolaha intay isku darsadaan oo nimba nabiga loo soo kala orday calayhi salaam si cilmiga u dhaafin maanta dhegeyso kii kalena wixii nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu ka faa-iideysanaya kaltan ay gaartay ilaa dad u khidmeynayo noloshooda ma lahayo de taabiciintana waxaa weeye hal xadiida waxaa loo safraa intaasoo masaafo ah ilaa intuu shaam ka safro awr fuulo oo intaasoo beri xadiid ama aayad macnaheed ama loo safrayo rixlaadka cilmiga la samayn jira iyo soo jeedka ibnu abi xaatim wax kale iska dhaaf aabiis xataa musqusha soo ku jiro aabiis ku akhrijaa la yidhi xadiidka waktigii intuu ku yaraayo qaarkood cuntadii ay keensadaan wakti ay karsaan weynaasa cuntadii qurmaysaa marka intaasoo beriya baahi iyo orod iyo xadiidkan qor iyo kasoo daba orod iyo saas lagu jira cilmigii saas loo mari jira meela iska fariisana shadaxaad iyo iska cunaa maaragtay balaayo iyo fooxaan shidana cilmi ay imaana waa cilmi shaydaan cilmiga ku imaanay wallah mustacaan macnaha waxdow ilaahay aada ka baqdo ood cilmiga ku caanfasha cilmigii kalena waa fahmaysa fiqigiia ilaahay kuu furaya subxaana wa tacaala midda kale wataqula ilaahay ka baqi waayo wa yucallimukum ilahi waa idin baraa cilmigaan idin baraa qur-aanka u idin sheegaya xadiida nabigu ilaahay idin baraya waxyigaan oo isagana aad tacallum aada ku gaaraysaan maahana shadaxaad iyo maaragtay xadathanii qalbii can rabbi oo ku leeyahay qalbiigaa rabbigii iiga wariyay risaalada nabiga soo marta nin walba xadathanii qalbii can rabbi hadduu yidhaahdo ee abujahalba waa dhihi karaa nin walba waa iska dhihi karaa markaas iyo fircoonba nin walba waa dhihi karaa wallaahu allana bikulli shayin shay kastaba caliimin kuu og waayo alla subxaana wa tacaala markii diyuuntii laga soo sheekeeyey ama salafka ha ahaado ama deynta kala ahaado in qoraal iyo shahaado lagu dabdiyo ayuu haddana ilaahay wuxuu sheegayaa waxyaalaha kaleo wax lagu dabdiyo wax lagu qoro waxaa kamida curaarta iyo rahanta ilaa ninkii waa kuy isagoo dafdafle makhaadaadiiu jig isku siiyey waxba kaa cun waa iska baxay yidha adeer saacadda keenaa leedahay hadhow xaggeen kuu raaca soo maha ilaa saacaddiisaa ka haysana ama wixii qiimo leh ilaa oo waxaagii kuu keeno marka waa damaan lilxuquuq ama qofuu kuu keeni karaa marka oo yidhahda qofka anaa ka damiin ah marka shahaadada iyo qoraalka iyo rahanta iyo maaragtay damaanta waxyaalaha waxay kamid yihiin xuquuqdaa lagu dabdina aniga xaqaygu intuu kaa imaanayo waxaanan u haysanaya saasoo xuquuqdaa lagu dabdiyo xuquuqda marka waa wax weyn waa marka maadaama markii hore la yiri duyuunta kala qorta adigoo musaafira ama yaadaba safar ahaan ayaad qof wax ka qaadatay hadda kitaabo iyo waxaa dhici karta inuusan ku qarcinayo de haddaan qor xageen kuu raacanayo markaas maxali curaaraa sii kartaa qofka xarahana wa in kuntum haddaad tihiin calaa safarin kuwii musaafiriina walam tajiduu aadaan helaynin kaatiban wax idiin qoray ladkar wax ma qori aqoonina moogtahay fa ruhunun maqbuudatun fa rihunun ama rihaanun labada waa la aqriyaa rahan oo maqbuudatun oo la qabdooday ayaa booskii maanta waxay gelaysaa ma garatay booskii kitaabaday qaraysaa nacam ay fa takfi waxaa kaafinaysa ruhunun maqbuudatun rahno la aqbalay ayaa aqbalaysa ilaa kitaabadii markhaatiga waxaa looga dan lahaa ulajeedu waxay ahayd xuquuqda in la dabdiyo aysa layicin rahantuna iyaduna maxay tahay maqsuudkeeda in xaqii uusa kaa layacmino qofkii wax weyn markaad ka hayso waa soo ordaa waxaagii ayuu kuu keenaya rahantana waxay gacantaad ku haysanaysaa xaqaagii ninka hadduu keeni waayo waa la iibinaya hadday deynkii ay ka badato intii aad ka goosanaysa intii kale isagaa loo celinaya hadday deenkii gaari weysana intay ka goysaad u qaadanaysaa intii kalena isagaa laga rabaa hadday xabaayib isu noqoto isu go-dana waxa weeye khalaas waa waa laisu gooniya marka ya waxba iskuma lihin xabaayib waa siday dhihi jireen nacam marka safar khaas kuma ahana xataa haddii la degan yahay waa jirta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay twufiya wadircuhu marhuunatan cinda yahuudiyin calaa halaathiina wusqan min shaciir wuxuu dhinta nabigu calayhi salaa slam isagoo caburbireedkiis oo nin yahuuda oo rahan u haysto oo saddex wusqi oo maaragtay macnaa saddex awrar wax saddex awr wixii lagu raro oo maaragtay oo u rahmay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii daba abuubakaraa ka bixiyey nabiga isagoo adduunkii dhammaa xukuma ayaa maaragtay isagoo dircigiisa oo rahman yahay iyuu ka dhintay caleyhi isalaatu wasalaam waxay kutusaya inuusan reero adduunye uusan ahaynoo nolol maaragta yani oo maaragtay iskaga noolaa caleyh slam waana heli karin lakin waxba kuma felayninba biabi wami sal alla aleyh wasalam adduunyaba qeyb waxau dha adduunye maxay ila midoo dha ilaa ka raakibin qaala taxta shajarati nin raakib oo musaafiro geintuu saa u horsarsaday casirkii markii la gaalay raaxa minhaa wataraka isaga dhaqaaq aan lamid hore maxaa adduunye iga galay biabi wami sal alla aleyh wasalam wain kuntum calaa safarin haddaad ku sugantihiin walam tajiduu kaatiban wax idiin qoran aada helinna fa ruhunun maqbuuda ay fa takfii ruhunun maqbuuda ayaa kaafinaysa fa in amina marka bacdukum bacdan haddii aad is aamintaan waaba sida hadda la sameeye falyu-addii ha guto alladii itumina kii la ammaansaday ammaanatahu ammaanadiisa ha guto walyataqi illaaha rabbahu rabbigiisa ka baqo macnaa waa lay aaminay oo ninkii waxba ma haysto markhaatina ma haysto saan rabaan kaa yeelaa taasi ay noqoni marka ilaa ilaaha lagugu daayay markii lagu aaminay soo maaha ilaaha lagugu daayey ee ammaanadii ha guto halkan imaam bukhaari wuxuu sheegaa xadiid cajiib leh yacni ammaano gudashada ninaa reer banu israa'iil ayuu nin waxuu damcay inuu lacag ka deynto markaasuu yidhi kafiil ii keen su yiri wakafaa billahi wakiil ilaaha wakiil noogu filo su yiri markhaati ii keen wakafaa billaahi shahiida markhaati ilaaha ku fil anugu xag waa kuu soo gudanaa saas miya haa waa siiyey lacagtii markuu siiyey muddadii u qabtay meel markab loo raacona kin jooga lacagta laga qaata waktigii markii la gaaray ninkii markab iyo meesha waxu baxa ayuu daydayay bukhaari wuxuu ku wariyey siiqat ljasmi yani tacliiq ku wari laka waa saxiix xadiidka saxiix waay laka calaa sardi bukhaari maanas waxuu ku wariyey tacliiqu ku wariyey ninkii markabuu waayey markabkii markuu waayey oo qoriyou soo qaatay qoryou kala jeexay lacagtiiu geliyey intii ou ka lahaa warqadna waa qoray oo ninka ule waa taas lacagtaadii ilaahay intuu bari ou dhahay ilaahow ninkaas lacagan ka deynsaday fadalaba mini lwakaala faqultu wakafaa billahi wakiila wadalaba mini shahada faqultu wakafaa billahi shahiid ilaahu lacagtaa ninkug badii oo ku tuuro ninkii muddadii markii la gaaray oo wuxuu is yidhi bal maaragtay soo fiiri soo fiiri bal maaragtay yani meel meeshii lacagtii ay ku dambeysay ninkii bal wax marka oo yimaada ninkii kolley lacagtii waa keeni doonaa marka ma imaana waxuu arkay qori sabaynayo ibtidaa'iga xataa waa khashabat taajir ay dhihi jireen ciwaan u sameyn jiren iskoolaadka waagii hore waa laga yaaba saciidi inay qaateen ibtidaa'iga xadiiska waa lagu dh khashabat taajir ay dhihi jireen marka iyo iskoolaadka dhexeeya waa lagu dhigi jiray ninkii qorigiioo sabeynaa soo qaatay waxau usoo qaatay qori ahaan inuu dab ka shito markuu jajabiyo qorigii lacaga ku jirta iyo waraaq waa arkay in saaxiibkiisa lacagta ay ka timid kii markuu lacagtii soo diray ayuu markab helay lacagtii u mar kale haddana soo qaaday markuu lacagtii soo qaaday oo ninka u keeno yiri wax ma soo dirto u dhaha inteen kasoo diraa oo ogtay hadda markab ma aadan helin soo yiri qori saas wax ma kusoo rida haa ilaahay deenka waa kuu guda waxodha lacagtaada la laabo lacagtii waa timid oo dhaha iyadoo saalima marka taas waxaa weeyaan qofku hadduu ammaanada u guto ilaah uu kaalmaynayo subxaana wa tacaala laakiin qofkii amwaasha qaadsan ou yiri yutlifuhu llahu ilaaha dilay nacam wain kuntum haddaatiin calaa safarin kuwii safar ku sugan walam tajiduu aadnan helaynin kaatiban mid wax qora fa rihaanun ay fa takfi waxaa ku filan rihunun rihaan oo maqbuudatun la qabdooday macnaha ninka oo alaabta laga qaatay rahanta waa inuu qabdoodo saas imaam shaafici uu ka qaatay so gacantiisii ku jiraysa marka curaar gacantiisa ku jira inuu asagu ama fakiyo ama wixii loo wixiisi loo keeno maahane ma fakin karo ninkii kama qaado karo mar hadduu qabdooday waxa weeye waa inuu qofkii ama xaqii ou keeno ama ninkan si khiyaara inuu isaga sii daayo ee fa in amina bacdukum bacdan qaarkiin qaar kale hadduu aamino falyu-addii ha guto alladii kii utumina la aaminay amaanatow amaanadiis walyataqi illaaha rabbahu ilaahayna ka baqo walaa taktumu shahaada shahaadana ha qarinina waman yaktumhaa ninkii oo macnaha markhaatigii ha qarinina waman yaktumha qofkii qariyana fa inahu asaga aathimun kii dembaabay qalbuhu qalbigiisa ee qof hadduu qalbigu dembaabay qalbigiisu sayidul acdaa soo maaha xibnaha kalena waa halaabaya soo maaha alaa ina fi ljasadi mudqa ayaa ku jirta o dhaa nabiga calayhi salaatu salaam idaa salaxad hadday hagaagto salaxa saa'irul-jasad jirka dhan waa hagaagaya wa idaa fasada hadday xumaatana fasada saa'iruljasadi kulluhu ayaa halaabaya alaa wahiya alqalbu waana qalbiga nacam waman yaktumhaa qofkii qarya fa inahu isagana aathimuun ku dembaabay weeye qalbuhu qalbigiis waa kii dembaabay wallaahu alana bikulli shayin shay kastaba wallaahu alana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliiman waa kii ogoba lilaahi buu u sugnaaday maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi dhulka waxa ku sugan wa in tubduu haddii aada muujisaan maa fii anfusikum naftiina waxa ku sugan oo tukfuuhu aada qarisaan yuxaasibkum bihi llaahu ilaaha ilayhba ilaah baa idiin xisaabayo fa yakfiru wou dhaafayaa liman yashaau ciddou rabo wa yucadibu wouna cadaabayaa man yashaau ciddou doono wallaahu alana bikulli shayin shay kastaba wallaahu alana calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun waa kii awooda aayaddan waxay tilmaamaysaa allah subxaanahu wa tacaalaa inuu og yahay oo cirki dhulka uu leeyahay dadka waxay qarinayaan oo laabtooda ku jira iyo waxay bannaanka la imaaneen labada waa ogyahay ciddou rabana waa u dhaafi karaa ciddou rabana waa u qaban karaa saxaabada radiallahu canhum aayaddaa markay soo degtay marka waa ku cuslaatay oo waxay is yidhaahdeen waxyaalaha khawaadirta oo yaryarkaa xataa waa laydiin qabanaya oo xataa haddaad waxaa iska cuudubilas maadaama wixii qalbiga dug ay kusoo yidhahda waa lagu qabanaya laakiin aayadda macaanideeda ama culummadu waa isku waa isku khilaafaan saasa aayadda ay ka fahmeen saxaabadu wixii qaladahoo yar oo dhaca xataa wixii kugu soo dhaca oon qalbiga ku sugnaanin in loo in loo qabanayo qofka oo haddii la rabo lagu cadaabi karo aayaddan markii ay soo degtay saxaabada culeysay ku noqotay sababtoo saxaabadu waxay u arkayeen diintan wax in lagu dhaqmo maaragtay ay tahay laakiin zabanadan waxaa weeye waa maqlaynaa waxaan rabaana ka yeelaynaa wy walciyaadu billah waxaan rabaan ka yeelaynaa sidii nimankii gabdhaha intay meher badan iskula xiraan dhihi jiray ugu xir ha iga xogaydeen macnaa nin xaq inuu u guto diyaar ma ah dadka hadda zamanka jooga inay diintii bixadaafiiri ay fuliyaan diyaar umaaha walciyaadu billah laakiin saxaabadu xaraf walba inay fuliyaana diyaar u ahaya saa darteed arrintii adag markay dareemaan aada u xanuujin jirtay dad lamiirkooda nool u ahaa marka waxay u qaateen xataa khawaadirta qalbigooda kusoo dhaco ay iska tuuraan in loo qabanayo saa darteed markay aayaddan ay soo degtay sida abu hureyra oo wariyey lamaa nazalat calaa rasuuli illahi sal alla alay wasl lilahi maa fi samaawaat marka kusoo degtay ishtada calaa asxaabi rasuulillahi arrintan maarata way ku adkaatay fa aatow rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii u yimaadeen xataa jahow calaa rukabi ilaa ay jilbaha ku fariiseen iyagoo aada u baqaya wa qaaluu yaa rasuulallahi waxay idhahdeen kullifnaa min alacmaali maanu dhiiq camalka waxaa nalo nagu khallifay waxaan awood u lahayn alsalaatu walsiyaam waljihaad wasadaqa wixii aan awoodnay waana la kallifo waan u qubnay waqad unzilad calayka haadihi alaayata lagu soo dejiyey walaa nudiiqaa ma awoodo sababtoo ah wixii qalbiga kusoo dhaca waa laydiin qabana waa nugu adagtahay saas markay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu salaam tarbiyaduu siiye fiir wuxuu yidhi faqaala rasuululah aturiiduuna an taquuluu kamaa qaala ahlu kitaabayni min qabli ma waxaad rabtaan ahlu kitaabka wixii ay ku hadleen inaad ku hadashaan oo ah samicnaa wa casaynaa bal quuluu samicnaa wa adacnaa waan maqalnay waana adeecnay dhah oo dadaaloo guntiga dhiisha saga dhiga waxaad qaba weydaana qufraanaka ilaahu noo dhaaf dhe rabbanaa wa ilayka almasiir macnaa casiimo la imaada camalka u istaaga waxaad ka gaabisaana ilaahay maaragtay kaalmo weydiiso ilaahu noogu kaalmeeyo wixii aan gaari weyno ama qalada noo dhaaf dhah ee marka horeba hash haddaad tirahdaan tar wixii ma qaba karno waa shaqadii ree ahlu kitaab oo dhah bal nabiga tarbiyadiisa fiir ma dhihin ilaahay uma noqono ma dhihin waxaan lama awooda maxaa la sameeya saxaabadii waxuu siiyey geesinimo hore usoo celo dib ha usoo laalaabanin saxaabadiina way aqbaleen marka way aqbaleen hadalkii nabigay qaateen falamaa qara'a biha alqowm hadalkii markay akhriyay oo samicnaa wa adacnaa qufraanaka rabba laka masir markay dhaheen wadallad bihaa alsinatum carabku marku uu ku jilcay oo carabkooda ay qabsadeen ooy casiimo ay goosteen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala mowqifkaa cajibta badan u sajilay iimaaniga oo ahlu kitaabku khilaafeen ammaanaa loo sajilay marka waxaa la yidhi aamana arasuul aayaddaas marka soo ma soo degin marka way qaateen si xoog leh u qaateen nabigu marku tashaaciguna waa qaateen aayaddaana marka soo degtay ka dambayso uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala asagaa ku ammaanayo oo wuxuu leeyahay alle isagoo mowqifka saxaabada iyo nabiga sajilaya aamana rasuulu rasuulkii waa uu rumeeyey bimaa unzila ilayhi wixii lagu soo dejiyey min rabbi rabbigiisa waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen oo xaqii waa qaateen nabiguna waa tashjiiciyey iyaguna waa ay qaateen kullun dhammaan aamana billaahi ilaahay rumeeyeen inuu isagu waaxidka cibaadada iskale ou yahay sharciga kan iskale ou yahay rabbi kale ou jirin ilaah kale ousan jirin wa kutub malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa rumeeyeen addoommo alle aan caasin oo howlo badan loo dirsaday inay yihiin wa kutubihi kutubtiisa oo shareecada ay ku taallo iyo xaqa uu ku yaalan waa rumeeyeen wa rusulihi rusushiisa oo ilaahay ka gaadsiisana waa rumeeyeen ayagoo odhanaya laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin mid oo min rusulihi ka mida yahuudda ayaga iyo nasaarada yahuud waxay yidhahdeen anagu rasuul muusa noogu dambeeya ciisii maxamed ma naqaano dheheen acuudu billah nasaarana waa soo arday waxay rasuul annaga ciisa noogu dambeeyo maxamed anaga waxba kama naqaan risaaladiis mu'miniintuna waxay yidhaahdeen annaga muuse iyo ciisa iyo maxamed iyo rasul ka horreysa oo dhan caleyhim afsalsaas waa rumaysana laa nufariqu ma kala geynano bayna axadin axad oo min rasuli ka mid wa qaaluu waxayna yidhaahdeen samicnaa waan maqalnay wixii ilaahayna faray wa adacnaa waan adeecnay kufraanaka wixii aan ka gaari weyno oo tabari naga reebto ilaahow noo dhaaf rabbanaa rabbigeenna wa ilayka almasiiru adigaa lagu ahaanay marka marka hore aayaddii ku adkaataa soo degtay way la cuslaatay rasuulka u yimaadeen rasuulku iimaan oo geliy iyo taxmiis waxaa dhahay qaata wixii ilaah idin siiyey waa ay qaateen markay qaateena la ammaanay marka aayaddaas waxaa lagu ammaanaa mowqifkoodii taariikhigaha quruxda badnaa oo rasuulku u laqinay rasuulkana ay ku adeecena loo sajilay aamana arasuulu waa uu rumeeyey bimaa unzila ilayhi min rabbihi wixii rabbigood looga soo dejiyey waalmu'minuuna mumininta waa rumeey marka waxay dhahaan mu'miniinta in rasuulka la daba dhigo iimaanka lagu raacsiiyo waa sharaf lilmu'miniin oo loo sajilo qiimo aada iyo aada u weyn rasuulka in lagugu daba xiro waa qiimo weyn wa qaaluu waxayna dhaheen samicnaa waan maqalnay wa adacnaa kullun dhammaantood rasuulka mu'miniintaba aamana billaahi wa malaa'ikatihi rumeeyeen iyo wa rasuuli rusushiisa ayagoo odhanaya laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin oo min rasuuli ka mid a qaar intaan beenno qaar ma rumayno kulligood waa rasuulullah xaq wa qaaluu waxayna dhaheen markii aayaddii xoogaa ay ku adkaato rasuulku u laqinay samicnaa ilaaho waxyigaaga waan maqalnay waa adacna waan adeeco waa fulinayna wixii gaboodtal naga yimaadana qufraanaka ilaahu dembi dhaaf aan ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbigeeno wa ilayka almasiiru adigeeno u ahaa idan taas waa ammaan saxaabada loo sajilay nabiga calay sl saxaabidiisa loo sajilay markay intaas ay sameeyeen ayaa marka riwaayad kale sheegaysa jibriil oo nabiga wax u laqin wuxuu yidhi hadda ducadiina waa la aqbalaah ducaysta waxay culaysa in laynka qaado oo ilaaha idin fududeeyo ducaysta aayaddan marka soo socday ku ducaysteen rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa rabbanaa walaa taxmil calayna tiibaa markaas laga aqbalay marka oo mar walba ilah waxay irahda waxaa waa idinka aqbalay facaltu nacam nacam aayaddii kalea marka soo degtay markii hore aayaddii ku cuslaataa soo degtay mowqif iimaanihii saxaab nabiga calay l slam saxaabada ay mateleen ilaahay baryeen waxaa cuslaa in laga kor yeelo baryahoodiyaa marka lasoo raray iyadoo laga aqbalay marka laa yukalifullah marka saasay ku saabsanta aayaddaas kale marka soo degtay oo culayskii hore laga dareemay markaa nasakhayso oo sheegaysa waxa la isu qabana waxa waaye waxa qofka uu sameeyo mise uu ku hadlo mise casiimo go-aana ou sameeyo oo ku cazimo oo ku goosto sida qofka nabigu yiri iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqatil maqtuulu fi nnaar sababtoo cazimow la yimid waa go-aanoo la yimid kan xataa maqtuulka marka ilaahay markaas wuxuu leey laa yukalifu llahu ma kalifaayo nafsa naf ilaa wuscaha waxaysan awoodin waxaysan awoodinna waxaa kamid a khadaraadka khadaraadka marka hore waa kugu soo dhici karaan ma celi kartid laakiin waa ka cudubileysan kartaa cazimada iska jooji kartaa saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam in allaha tajaawaza lii can ummatii wuxuu iigu dhaafay ummadeyda maa xadatat bihi anfusaha nafta waxay ugu sheekayso oo khawaadir ah maa lam takalam haddii ku hadlo oo tacmal aysan camal falin oo camal qalbi oo caziimo ah ama camal ficliga aysan la imaanin caziimadu waa qamal ficli haddaa shayga go-aan ku gaar waxaa xumidaas sameey waa camal qalbiga soo maahan qalbigii go-aanoo gaar laakiin waxa la cafiyey waa maxay waa waxyaalaha kugu soo dhacayo ooda go-aan ka gaarin oo ka cuudubileysatay marka laa yukalifu llahu ma kalifo nafsa naf ilaa wuscaha waxay karta maahan lahaa waxaa u sugnaaday maa kasbad wanaaggii ay shaqaysato wa calayhaa korkeedana waxaa ahaaday maktasabad xumida ay shaqaysato marka dhibkii hore oo culayskiia la nasakhay oo waa maxay in waxyaalaha khawaadirta ama qalbiga kusoo dhacayo uusan qofku go-aan ka gaar in loo qabto allabarigii marka muslimiinta ay alla baryeen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo guuriyey iyo nabiga ay ku ducaysteen macnaha muslimiintu waxay yidhaahdeen waaye rabbanaa rabbigeeno laa tu-aakhidnaa hanoo qabanin ina siinaa haddii aan gefno haddaan halmaamo rabbanaa rabbigeeno laa tu-aakhidnaa hanoo qabanin ina siinaa haddii aan halmaano ow akhba'naa mise aan gefno nisyaanku waxaa weeye salaadiyaaba ka seexataba waa ilowda soo maa ad ama adoo maahsanoon ka warqabina wax xaaraama ku dhacda hadal xunaa kaa dhacay ama ficil mana ogidba qalbiga waxba kuma jiraanba ow akhdaana haddii aan gefno anigoo sawaabka dadaalo ayaan khada ku dhacno adoo maalan qibladii u tukalaad haddana aada dhinac kale u leexatay wax saas oo kale haw rabbanaa rabbigeena walaa taxmil calaynaa hanagu xambaarin isran wax culays ah kamaa xamaltahu saad ugu qaadiya cala aladiina kuwii min qablina naga horreeyay oo yahuudi oo kale waa coslaay meeshuu najaaso dharkay waa goyn jireen soo maha hadday dambaabaan isdilaa la oran jiray markay cijligii ay caabudeen toobada waa inay isdilaanay noqoto culays badanaa saarna laakiin muslimiinta ilaahay wuu ka joojiyey allabarigaana alla bariya rabbanaa rabbigeenoo laa tu-aakhidnaa hanoo qabanin ina siinaa oo akhdaana mise haddii aan gafo rabbanaa rabbigeeno walaa taxmil calaynaa hanugu xambaarin isran culays kamaa xamalto saad ugu xambaartay cala aladiina min qablina dadkii naga horreeyey waata nabigaan ilaahay ku ammaanayo yadaw canhum israhum walaqlaal alatii kaanat calayhim culayskii iyo xarkii saarnaa oo diimihii hore saarnaa ayuu nabigaani furfuraya waa risaalo sahla laakiin iyadoo risaala sal slam dadkii ay ka dhaqaaqeen waxaa la raba ilaahay in lagu shugray diintan waa la qaadi karaa in la qaado soomaa laakiin dadki diinta usoo leexaa lagu kari la-yahaba nicmadii meeshii lagu shukri rabay edab daro aaba dadkii xaqii kusoo leexan la-ayay gaar ahaan zamakan ilaahuna hanuun rabbanaa rabbigeeyo walaa tuxamilnaa hanagu xambaarin maa laa daaqata lanaa bih wax aanan awood u lahayn makxuul wuxuu ku fasiray kamaa xamalto saad ugu xambaarta cala aladiina min qablina dadka nagu horreeyay waxay ku fasireen le algurba walgulma gurbadu waa qariibnimada dadkaaga aada ka maqan tahay iyo qaxuunti iyo dhibaato gulmaduna waa shahwada faraha badan oo ilaahay hadduusan ku ilaalin aadan xumida ka dhowrsan karin marka ilaahay inuu awdaanteena iyo dhulkeena nagu nabad yeelo shahwo xad dhaaf ah oo caqliga naga qaado macaasi nagu ridana ilahay uusan ugu ibtileyn ilah inuu qofka caafimaasi sababto qofka hadii la ibtileeyo hadduusa ilaahay u kaalmaynin waxaa weeye maaragtay khada uu ku dhacaya marka caafiyaa la weydiistaa qurbaduna dhibkeeday leedahay qofka marka waddankiisa jooga waa xishoona marka uu dhulal kale iyo balaayo meelo kala maro fitano qofkii u mucarad oo u yahay marka hadda soomaalida qaxaa la jeclaada qaxan fitno waayo ma ogta taasaa la isku soo daba gurguraa la iskusoo dabagalaa naftii baa baaba-aysa cirdigii baa baaba-aya ilmihii baa baaba-aya dhibaato qurbadii laga magangeli rabay aa lagu dadaala intaas milyones lagu baabi-inaya soo ma ilahi hana kor wa rabbanaa rabbigana walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bih maa laa daaqata lanaa wax aanan awood u lahayn bihi asagaba wacfu cannaa nacafi waqfir lanaa noo dhaaf warxamnaa ilaah noo naxariiso saddexdan dadku waxay u malayaan tikraar inay tahay laakiin ibnu kathiir wuxuu leeyahay tikraar ma aha wacfu cannaa waxa weeye ilaahow adiga ha ii qaban wixii aan qaladaho sameeyey waqfir lanaa ilaahu na qaryo na asturo ceebteena dadka u fadeexayn warxamnaan ilaahu macnaa dembigii mar kale ha ii celina toosnaan isiiyo saa darteed waxay dhahan qofku markuu qalad oo samey waxuu u baahan yahay ilaahay inuu u ciqaabin ceebtiisa maaragtay in laga qariyo soo maaha in tawfiiq la waafajiyo oo qaladkii uusan mar kale u noqon ilaa nafta hadday kaa adkaato qaladkii mar kastaba dhiiqadii aada ku dhex jirto waxa weeye waa adiga qofka xataa waa qofku waa isbaabi-inaa moogta naftiisuu dulloobaya naam waxaa arkay dad badan oo maaragta yani ilaahay toobad waafajiyey oo aada uga xanuunsanaya maaragta an yaftadixuu yani ceebii ay ku dhaceen oo maaragtay ilaahay marka waa wax weyn waay ilahay inuu ku asturo ilaa bini aadamkan kuu naxariisamay moogta ceebtaada haduu ogaado waxbaa suuqa ku marsiinaya ma garata ilaahay ana astur aakhiri addunya wacfu canaa ilaahu nacafi oo macnaa dembiga hanoo qaban waqfir lanaa ilaahun astro dadka hanugu dhex ceebayn warxamnaa noo naxariso macnaa tawfiiq aan maaragtay aan dunuubta mar kale uga dhowrsano ilaahuna waafaji anta mowlaanaa adigaa weligeenii ah oo noo gargaaraye fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina qoomka gaalada marka aayaddan markay saan mu'miniintu u bariyeen oo ilaahay na carabkooda uu kusoo dejiyey sidii ay ku baryeen markastaba ay munusaan ku baryaan ilaah waxau dhaha nacam nacam nacam ilaa waxayd muminiinta ilaahay bariyey ilaahay waa ka aqbalo waxaa lay laa yukalifullah nafsan ilaa wasacahaa alla barigay ay sameeyaanna xadiidka muslim wuxuu le ilahay waxau dhahayaa nacam qad facaltu aan ka yeelay waa an ka yeelo aan ka yeelay sidaa darteed aayadahan aayado weyn waayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas baynaa rasuulullaahi wa cindahu jibriil isagoo rasuulku jibriil la joogo id samica naqiilan fowqahu shanqarow maqlay oo samada ka yeertay fa rafaca jibriilu basarahu ila asamaai indhihiisoo kor u qaaday fa qaala haadaa baabun qad futixa min asamaa waa erid samada oo la furay maa futixa qadu hadka kahor lama furin qaala fa nazala minhu malakun malagaa kasoo degay fa ata nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga uu u yimi waa malagii cusba isagoo jibriil la joogo fa qaala wuxuu yidhi abashir binuureyni qad uutiitahumaa laba nuur oo lagu siiye ku bishaarayso lam yutiya lam yu'tahumaa nabiyun qablaka nabi ka horeyn lama siinin faatixatu lkitaab weeye ma garat iyo wakhawaatimi suura faatixat lkitaab wakhawaatimi suurati lbaqara nacam faatixada kitaabka iyo suurad baqar labada aayado ugu dambeysa wey lan taqra'a xarfan minha minhumaa xaraf ka mida ma akrisid hadduu ama iimaaniyaad yahay sida aamana arasuul ilaa waa isdhiib isislaam sidii ashhadu an laa ilah muxamad rasul camal la mid waa lagu siinaa iimaankii aada lagu qoraya alla bari hadduu yahana rabbanaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa rabbanaa walaa tuxamilna ducadiina waa laga aqbara aqbalaya iimaankiina iyo isdhiibkiina esh waa lagu qoraya nacam wuxuu kaloo yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka isagana maaragtay bukhaari muslim iyo keyrka ay wariyeen min xadiid ibni mascuud qaala rasuulu lah sal lla alay sl man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara fii leylatin kafataa way ku filan yihiin kafataa macnaa shaydaan o dhan bay ka xijaabayaan ama qiyaamuleyl baa ugu filan yihiin wardi baa ugu filan yihiin hamiinkii hamiinkii nabiga la dheelmiyena calayhi salaatu wasalaam hamiinkii markii la dheelmiye nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi hamiinkaa saddex shay baa la siiyey nabiga caleyhi salaatu salaam muslim soo wariyey sidar untaa markuu gaalay waxaa la siiyey asalawaat alkhams shanta salaadood wa ucdiya khawaatimu suurati lbaqara suurat baqara khawaatimteeda wagufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay-an almuqxamaat qofka aan mushrik ahayna dadku ahlu macaasidaana hadhow in aakhiritaanka dembigooda loo dhaafo waa wax waaweyn oo nabigeena la siiyey caleyhi salaatu salaam hadda nicmadan in la xafidaa loo baahan yahy ayadahan in la akriyo habeenkii qofka marka u maaragtay u seexanayo waa laga maarmaamay suurat lbaqara marka halkaas iyo noogu dhamaatay insha allahu tacaala allah nagu anfaco waana wada duubantahay insha allah kolley waa un la sijili doonaa wasala allahu calaa maxamedin waali sabi wslim